Maalinta Caalamiga ah ee Haweenka Reer Miyiga ah waxaa la aasaasay kun iyo sagaal boqol sagashan iyo shantii waxaana lagu aasaasay shirweynihii afraad ee haweenka adduunka ee ka dhacay magaalada Beijing iyadoona si rasmi ah loogu dhawaaqay laba kun iyo toddobadii. Gaaritaanka sinnaanta jinsiga iyo awoodsiinta haweenka ma aha keliya waxa saxda ah ee la sameeyo laakiin waa shay muhiim u ah dagaalka ka dhanka ah saboolnimada ba'an, gaajada iyo nafaqo-xumada. In haweenka la siiyo fursado la mid ah tan ragga waxa ay kor u qaadi kartaa wax soo saarka beeraha laba dhibic shan ilaa afar boqolkiiba gobollada ugu saboolsan iyo tirada dadka nafaqo-xumada hayso waxaana la dhimi karaa laba iyo toban ilaa toddoba iyo toban boqolkiiba. Haddana waxa ay la kulmaan takoor weyn marka ay timaado lahaanshaha dhulka iyo xoolaha, sinnaanta mushaharka, ka qayb qaadashada hay'adaha go'aaminta iyo helitaanka kheyraadka deynta iyo suuqa. Marka loo eego warbixintii ugu dambeysay ee haweenka Qaramada Midoobay, carqaladaynta suuqyada cuntada iyo tamarta ayaa kaliya sii xoojisay farqiga u dhexeeya lab iyo dhadig, taasoo keentay heerar cunto yari, nafaqo-darro iyo tamar xumo. Sanadkan ayaa hal-ku-dhig looga dhigay haweenka reer miyiga ahi waxa ay wajahayaan dhibaatada caalamiga ah ee qiimaha nololeed. Adduunkan oo dhan nidaamka cuntadu waxa uu ku tiirsan yahay shaqada maalinlaha ah ee haweenka reer miyiga ah waxay ciyaaraan doorar kala duwan oo lama huraan ah, min beerista dalagyada iyo habaynta dalaggooda, diyaarinta cuntada, iyo qaybinta wax soo saarkooda, hubinta qoysaskooda iyo bulshadooda la nafaqeeyo. Isku-duwaha Wasaaradda Haweenka Hirshabelle ee Gobolka Hiiraan, Shamse Ciise Aadan, ayaa ka warramaysa waxyaabaha ay u qabtaan maalintan haweenka.
Haweenka reer miyiga hadda ka hor saaba noola socotay. Waxaan u sameynay dib u dejin markii maxaanku iraa abaarihii ay dhaceen sidii ay hooy u heli lahaayeen iyo maxaanku irahaa meelo oo xarumo ah oo iyagu ay degan yihiin iyo caruurtooda kabacdii howlo badan iyo maxaanku iraa culeysyo badanaa dalka kusoo kordhay alxamdulilah hadda waxaan rajaynaynaa inaan kasoo kabanno run ahaantii maalintaana waxay nala tahay maalin weyn oo u baahan in la xuso oo loo dabaaldego haddii aan anigu ka hadlayo wasaaradda haweenka ee u qaabilsan gobolka hiiraan wasaaradda haweenkana waxaan ka rajaynaynaa waxyaalo badan haweenkaas caawimaadooda ka mid ah sidii oo mataqaanaa ay u heli lahaayeen arrimaha ugu horeeya meelaha ay degan yihiin ay ugu heli lahaayeen qaybo waxbarasho gudoomiyaha ururka haweenka gobolka hiiraan raxma cabdi shiikh ayaa sheegtay in maalintan qiimo weyn u leedahay haweenka maalinka maanta waa maalin muhiima una baahan in la xuso oo haweenka miyi iyo magaalaba in laga xuso ay ku habboon tahay aad iyo aad waa soo dhaweynayaa maalintan maanta ah haweenka reer miyiga maxaa u qabataa maadaama maalinkan ay tahay maalin la xuso alxamdulilah maalinkan maanta haweenka miyiga ku saabsan haweenka miyiga waxaan qabanaa wacyigelin waxaan u qabanaa isku xiriyo tababaro haweenka miyiga waxaan siinaa maxay ahayd wacyigelin tababaro ku saabsan xaaladahooda markaas meesha ka jiro hadday tahay caafimaadka xaggiisa hadday tahay roobabkan iyo daadadka meelaha ay kasoo baxaan iyo gododka meelaha gododka oo buuraha ka hooseeya iyo wacyigelin sidaasoo kaleetaan siinaa gudoomiyaha ururka tayo bulshakaab ee beledweyne xasan xuseen yaxya xasan muuqaal ayaa sheegay in fursado waxbarasho oo bilaash ay siiyaan haweenka arday badan oo wax u faa'iidaynoo jirtaa hooyooyinka iyo dumarkana waxay ka mid yihiin dadkaasay ka mid yihiin tuulooyin badan oo haddii laga kuraa si free ah wax loogu soo bixiyo waxbarasho si free loogu soo bixiyo way jiraan haddana u taagannahay inaan baxno qabanno oo haddii laga kuranyahay shaqooyinkaas aan dardar gelino oo hooyooyinkii sidai ayaga ugu fudud oo wax loo bari karo haddii barty time ahaaleed haddii full time ahaa lahayd oo xitaa haddii barty time aysan imaan karin xitaa maalmaha sabdiga ilaa iyo arba ilaa iyo khamiista shan shan maalin ay ka koobantahay ilaa arbaca shan saddex maalin mise laba maalin kamid haddii imaan karaan hooyooyinka xitaa inaan baxno aan waxbarasho free oo haddii laga koron yahay ayagoo joogo xaafadahooda lagu sii kara